بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta oo isniina taariikhuna ku beegan tahay tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol toddobayo afartan hijri barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo soo bandhigtay qodobo suurtagal ka dhigi karaa in dib loo furo marinka hurmus dagaalkana la joojiyo taliska dhexe ee ciidanka maraykanka uu ku dhawaaqay inuu dib u celiyey sodomeeye maraakiib iyo doonyo kuwaas oo doonayay inay jebiyaan xayraadda saaran xukuumadda tahraan taliska militariga maali oo la sheegay inuu ku sugan yahay xaalad halis ah maxaa ka jira inay dhuunteen saraakiisha ugu sarraysa xukuumadda waxaad maqli doontaan qodobadaas iyo wuxuu soo kordhaa iyo sidoo kale xalqada sagaalaad taxanaha asiiran nabawiyah duruusun waa cibar ee mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyowm
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى
waa hagaag dowladda iiraan waxay soo bandhigtay qodobo suurtagal ka dhigi kara in dib loo furo marinka hurmus dagaalkana la joojiyo xilli maalmihii lasoo dhaafay islaamabad ee martigelisay isku daya lagu doonaya in dib loogu furo wadahadallada dowladaha maraykanka iyo iiraan balse fashil ku soo dhammaanayey haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka xaaris cabdulqaadir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo aad ku dhegaysataan barnaamijka caalamulyowm canaawin kala duwan ayaan ku eegi doonnaa ugu horreyn howlgallo silama filaan ah ku dhacay maalmo ka hor oo lagu beegsaday magaalooyinka ugu waaweyn waddanka maali ayaa bannaanka soo dhigay habacsanaanta xukuumadda milatarigu guntiga u hayo ee waddankaasi ka jirta wargeeska lemonde ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in jaraalada milatariga maali ay ku jiraan xaalado walbahaar iyo gebidhacleen ah wuxuu carbaabay in weeraradii ugu dambeeyey ay jihaadiyiintu ku qasbeen madaxda xukuumadda inay dhuntaan ayna kari waayaan ka hortagga weeraradan oo ahaa kuwii ugu horreeyey ee waddankaasi ka dhaca iyadoo ay midaysan yihiin xoogaga mucaaradka ah weeraradan isku xihan waxaa hoggaanka u haysay jamaacadda jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin taas oo markan lasoo baxday isbeddel siyaasadeed iyo mid militari oo saameyn xun ku reebi doona dowladda maali iyo xulifada dalka mandiqadda saaxilka kuwaas oo loo yaqaan g s maalintii axaddii magaalada kidaal waxaa ka dhacay dagaal cusub oo u dhexeeya dhaqdhaqaaqyada hubaysan iyo ciidanka dowladda oo ay taageerayaan calooshood u shaqaystayaal ruush ah inkastoo markii dambe ay ruushku la baxeen xoogagoodii sidoo kale wasiirkii gaashaaniga maali jenaraal sadiyo kamara ayaa lagu dilay weerar ay kooxdan ku qaaday gurigiisa oo ku yaala kati sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dowladda maali wargeeska faransiiska elemonit ayaa saadaalinaya in jihaadiyiintu ay jiho cusub u dareeriyeen siyaasadda maali waxaa muuqata buu yidhi in maali ay marayso isbeddel qoto dheer oo ku saabsan nooca khataraha amni ee wajahdo waxay ka gudubtay kacdoon gudaha ah oo xadidan una gudubtay jawi jihaadi ah oo xuduudaha ka gudba halkaas oo kooxaha wabaysan ay noqdeen jalayaal isku dhafan oo leh dowrar militari dhaqaale iyo bulsho beegsiga saldhigga kati garoonka madiiba keti iyo iskuulka ciidanka ee faladiya iyo weerarada ka dhacay gudaha caasimadda waxay muujinayaan awoodda kooxahan ee iskudabaridka weeraro kala duwan iyo lahaanshaha shabakado xog ururin iyo sahay ah oo ku dhow ama gudaha magaalada bomaako shaki kuma jiro in isbeddelka cusub ee jihaadiyiinta uu mugda gelin doono mustaqbalka dowladda maali ee militarigu maamulo saxiifadda faransiiska ayaa qormadeeda ku soo gebagabaysay in jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ay yeeshay kaabayaal dhaqaale oo u suurtageliyey ismaalgelin madax bannaan waxaana ugu weyn dahabka iyo canshuuraha ay ka qaado xuduudaha waddamo dhowr ah oo dhaca saaxilka qaaradda afrika dhinaca dagaalka maraykanka iyo ciraaq xaarisow haddii aan eegno dowladaha maraykanka iyo iiraan ayaa qarka u saaran inay ku kala boodaan wadahadalladii u dhexeeyey ee lagu doonaya in lagu soo afjaro colaadda dhiiga badan uu ku daatay halisna gelinaysa dhaqaalaha caalamka gaar ahaan tamarta wargeeskada indebendente ayaa sheegay in iiraan ay soo bandhigtay qodobo cusub oo fursad siin karaa in lasoo afjaro dagaalka dibna loo furo marinka hormus warbaahinta akiyos ayaa sheegtay in iiraan ay soo bandhigtay soo jeedin cusub oo ay u dirtay maraykanka si loo gaaro heshiis ku saabsan dib u furista marinka hormus iyo qaadista go'doominta badda marka hore iyadoo wadahadallada nucleerka loo dhigayo marxalad dambe iiraan waxay xal la gaaro furo uga dhigtay in dadkeeda laga qaado go'doominta badda waxaana arrinkan loo arkaa horumar dhanka wadahadallada ah cabaas carakji ayaa shalay taliyaha ugu sarreeya ciidanka bakistan gacanta u geliyey feel ay ku cad yihiin dhammaan qodobada ay u arkaan in lagu soo afjari karo dagaalka kala dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa isna sheegay in ciidamada maraykanku ay sii wadaan go'doominta dekedaha iiraanna ay celiyeen tobanaan maraakiib iyo doonyo ah oo doonaya inay shidaal ka qaadaan dekedaha waddankaasi islamarkaana ay badeecado dejiyaan wargeeskada indebendent ayaa ka soo xigtay mas-uuliyiin iiraaniyiin ah iyo cabaas carakji inuu markii ugu horreysa u safray waddanka ruushka tan iyo markii uu bilowda dagaalka maraykanka waxaa la qorsheeyey baa lagu yidhi in wasiirka arrimaha dibadda iiraan uu la kulmo madaxweynaha ruushka valadimir putin magaalada moscow isagoo dowladda ruushka ka dhagaysan doono talooyinkooda ku aadan qaabka ay u wajahayaan dagaalka diblomaasiga ah ee kala dhexeeya maraykanka falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in shuruudaha cusub ee iiraan iyo madax adeega donald trump ay mandiqadda bariga dhexe ku sii jeedin karaan dagaal lagu hobto inkastoo xukuumadda washington aysan u muuqan mid xiise u qabta dib u bilaabida dagaalka cusub ugu dambeenna dhegeystayaal xubinta wargeysada waxaan ku eegi doonnaa tafaasiil dheeraad ah oo ka soo baxaya qaabkii uu u dhacay weerarkii iskudayga dil ee uu dhowaan ka badbaaday donald trump madaxweynaha maraykanka caddeemo cusub oo laga helay ruuxii weerarka fuliye ayaa muujinaya inuu aad ula jadbaysnaa ciidamada yuhuudda isagoo dhanka kale labiska dareyska ciidamada iyo isticmaalka hubka uga dayan jiray ciidamada sahaayanada wargeyska alqudus al carabiya ayaa sheegay in akoono ku yaala barnaamijka twitter oo hadda loo yaqaan x ay faafiyeen sawirka ninka lagu sheegay inuu yahay cole thomas allen oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa dhacdadii rasaasta ahayd ee ka dhacday cashadii ururka wariyaasha aqalka cad habeenkii sabtidii ee lasoo dhaafay sawirku wuxuu muujinayaa nin xiran jaakad buluug madow ah oo leh astaanta ciidanka israa'el isagoo ku fadhiya kursi islamarkaana gacanta ku haya gasa cabitaan oo qalin ah halka gacanta kale uu laba farood kor u taagay waxaa kale oo uu xihan yahay surwaal ciyaareed oo cagaar u janjeera buni waxaana muuqaalka laga qaaday waxaana muuqaalka laga qaaday gudaha qol u muuqda gurigiisa oo uu deganaa alqudus al carabiya waxay sheegtay in ninkan weerarka fuliye uu taageero weynsiiyo ciidamada yuhuudda balse saraakiil ka tirsan f b ada maraykanka ayaa ku baaqday inaan la wada rumaysan dhammaan waxyaabaha lagu faafinayo baraha bulshada donald trump oo weerarkan ka badbaaday ayaa wixii ka dhacay hotelka ku sifeeyey musiibo halisteeda leh isagoo aan weli cidna ku eedan weerarkaasi dhegeystayaal xubintii wargeysyada caalamka maanta waynaga intaa aan dibidi kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka caalamulyoom iyo walaalkeen xaaris cabdulqaadir
المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا
وهجاج waxaan ku guujirnaa barnaamijka caalamulyoom markana waxaad ku soo dhawaataan xalqada sagaalaad taxanaha warbixinada xiisaha badan ee asiiran nabawiya duruusun waa cibar waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeen mucaad ee dhegeysay wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر ناله فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaen u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
أكرم بآله
mid ka mida wadiiqooyinka jiilkii fariidka ahaa ay u adeegsadeen la dagaalanka shayddaanka waxay ahayd inay dadka ku hadlaan hadal wanaagsan ihtimaam gaar ahna siiyaan kelimadda afkooda ka soo baxaysa si aanay u noqon mid dadka ka hor istaagta dhabbaha hanuunka iyo dawga toosan asaaliibta uu shayddaanka u adeegsado baadiyeenta basharka waxaa ka mid ah inuu ka leexiyo hadalka wanaagsan balaayaduna badanaa waxay ka kacdaa hadal qalloocan oo naxli xambaarsan sidaasi darteed buu allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta faray inay hadal wanaagsan ku hadlaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
iyagoo dhaqan gelinaya amarkaasi rabbaaniga ah ayay saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay kula dhaqmi jireen dadka habdhaqan wanaagsan iyo hannaan ka tarjumaya risaalada samaawiga ah ay xambaarsan yihiin taasina waxay sababtay in dad badan ay ku saamoobaan akhlaaqdooda ku soo islaamaan kaga soo baxaan mugdiyada gaalnimada soona qaabilaan nuurka tawxiidka allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم aayadahan waxay caddaynayaan in mar weliba shayddaanku uu isku dayayo inuu insaanku seejiyo hadalka wanaagsan iyo tacaamulka sarreeya sidaasi darteed haddii qofku dareemo arrinkaasi manhajka qur'aaniga ah wuxuu dhigayaa inuu qofka iska naaro shayddaanka sidaasi si la mid ah wuxuu qur'aanka kariimka caddeeyey awoodda allah subxaanahu wa tacaala iyo sida uu u abuuray makhluuqaadkiisa tirada badan wuxuuna qur'aanku si gaara u xusay dholalka samaawaadka xayawaanaadka iyo kuwo kale saxaabaduna waxay arrimahaasi oo idilka qaateen waxyiga samaawiga ee lagu soo dejinayay nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam sidaasi ayuu qur'aanku u qaabeeyey tasawuraadka iyo afkaarta raciilkii koowaad ay ka qabeen dunida iyo wixii dhex yaalla nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuu sii waday inuu saxaabada ku beero xaqiiqda biyokama dhibcaanka ee ah inay dunidu tahay dhalanteed geeridu lama huraan tahay towxiidkuna yahay waxa keliya ee lagu badbaadayo maalinta dambe allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفر الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
tani waa xaqiiqada adduunyada liidata ee uu qur-aanku noo sheegayo si kasta oo ay u qurux badan tahay naftuna u jeceshahay haddana waa dhalanteed zuulaya oo aan xaqiiqda ka tarjumayn marka la barbar dhigo nolosha dambayse ee qiyaamaha sidanna wuxuu ahaa fahamka ay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ka haysteen nolosha adduunyada waana sirta ku duugan isbeddellada waaweyn ay ku xaqiijiyeen muddo kooban wuxuu hadya goor ahaa suubanaha salallaahu calayhi wasallam mid fahamsiiya saxaabada in muhiimaddoodu nolosha ay tahay inay dadku gaarsiiyaan risaalada xaqa ah ee samaawiga ah loogana baahan yahay in si xidhiir ah oo aan caajis iyo kala go' lahayn ay u qaataan doorka loo igmaday si ay u xaqiijiyaan liibaan adduunyo iyo badbaado aakhiro in badan oo ka mid ah dadka u nisba sheegta majaalka dacwada iyo jihaadka waxay ka indhabeeleen xaqiiqadan qur'aaniga ee la noolaadeen saxaabada sidaasi darteed waxay dhex dabaasheen dunida mar waliba oo ay wax ka mida adduunyada helaan waxay u hanqaltaagaan dheeri taasina waa musiibo weyn oo ku habsatay dacwada iyo iskudayada lagu doonayo in mar kale ummadda looga kiciyo hurdada ay ku jirto eed iyo dhaliilsa ma lahan qofka adduunka uga raaxaysta inta ay shareecadu xadiday mid ka mida arrimaha muhiimka ah ay xoogga saaray suubanaha salallaahu calayhi wasallam kana qayb qaadatay in muddo kooban uu ku soo saaro jiil fariid ah oo aan isagoo kale dunida soo marin waa inuu kula dadaalay taskiyada nafta iyo in laga dahiro shawaa'ibta shirkiga iyo akhlaaqda teeda liidata sida uu tilmaamayo asheekh cabdulqaadir nabigeen caleyhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu ku barbaarin jiray arwaaxdooda iyo naftooda inuu taskiyeeyo waddada toosan ee arrinkaasi ay ku gaari karaanna inuu ku hanuuniyo qur'aanka kariimka waxaa aad uga buuxa in bani aadamka naftooda lala hadlo in ruuxdooda la daahiriyo ama waaye la wanaajiyo in allah subxaanahu watacaala oo ah allihii khaaliqa ahaa ee keligii abuurtay koonkoo dhanna asaga iska lahaa in lagu xidhoo la yidhaahdo bal allah subxaana watacaala ee ka cabsada makhluuqaadkiisa iyo koonkan ku cibro qaata arrintaa iyada ah marka waxay yidhahdeen taskiyatu nafsi adawaadka iyo waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid a attadabbur fii kowni illaahi wa makhluuqaatih in lagu tadabburo ee loo fiirsado koonkan alle subxaana watacaala uu taagay iyo makhluuqaadkiis kitaabka alle subxaana watacaala in sidaasoo kale asagana lagu tadabburo oo qur'aanka la akhriyo oo muxuu ahay waxa uu qur-aanka tilmaamayo si loo dareemo cadamadii khaaliqa allah subxaana watacaala ee khaaliqa ah cadamadiisii weynig iyo xikmad uu ka leeyahay koonkan abuuritaankii allah wuxuu leeyahay fii kitaabi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalard fii sittati ayaam huma istawaa cala alcarsh yugshi leyla annahaara yatlubuhu xahiitha waashamsa waalqamara waalnujuum musakharaatin biamri alaa lahu alkhalqu waalamr arrintaas aad maarag allah subxana watacala meelo badan qur'aanka ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaa marka attadabur fii kownilah makhluuqaatihi waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee taskiyatu nafsiga ee muxuu ah loo isticmaalo ama muxuu ahay loo adeegsado sidaasoo kale waxyaalaha loo adeegsado waxaa ka mid a atta'amul fii cilmi illaahi shaamil in loo kuurgalo ama loo fiirsado cilmiga alle ee shaamilka ah allah waa ku ogsoon yahay wa ixaadatihi ilkaamila bikulli maa fi lkown arrinka asaga haddii marba aad ogaato alle subxaanahu watacaala cilmigiisa inuu shaamil ee wax ka qarsoomayaa jirin wallahu bikulli shayin caliim ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma arrinkaa qalbiga iyo ruuxda wuxuu ka buuxinayaa cadamada alle naftina wuxuu ka dahirayaa shukuugta iyo waxyaalihii xanuunnada ahaa allah subxaana watacaala cilmigiisa waasicnimadii waxaa ka mid a oo alla sheegay cilmulgheybka keligiisa iska leh ama ogaanshaha gheyb la ogaado wa cindahu mafaatixu lgheyb laa yaclamuha ilaa hu ila aakhiri alaayaat sidaasoo kale waxyaalaha ee loo isticmaalo tarbiyat ruux ama nafta in lagu tarbiyaya waxaa ka mid a allah subxaana watacaala cibaadadiisa cibaadada dhammaanteeda waxay yidhaahdaan waa tarbiya ruuxiya waana min acdam alwasaa'il weliba litarbiyati ruux lanna cibaadada waa gaayatu tadallule ma og tahay in alle laysu dulleeyo wey isdulleynna alle keliya muta saas darteeda cibaadaadka ruuxda koriya ama ruuxda daahiriya waxay yidhahdaan culimmadu waa laba nooc wey cibaadaad allaabaad u saaray oo waa waajib faraa'isha kuwa loo yaqaan ruuxa fariidadii ilaahay saaray inta uu gudanayo naftiisa tarbiya iyo waxay ku jirtaa ee maaragtay sumuwi iyo kor ukac bay ku sugnaanaysaa cibaadaadka waajibkaadi way fara badan yihiin sida dahaaradii salaadii zakadii soomkii xajkii cibaadaadka waajibka jihaadkii iyo keyrkoodba cibaadaadka waajibka ee faradka ah ee muxuu ahaa min baabi taskiyati ruux ayay ma aragtay ee kow ka yihiin cibaadaadka kale waa cibaada macnaheedii waasic aha ee kaamilka ahaayo camal kasta oo ruuxa insaanka uu sameeyo alli dartii ama uga taga alli dartii macnal cibaaduu qaadanaya waana muxuu ahaay waa markuu u niyeysto wey isagoo markaa allah subxana wataala inuu ugu dhowaado ujeeddadii ay tahay saas darteed waxay yidhaahdaan arrimahoo dhanba haddii muxuu ahaa niyatu taqarub lagu daro cibaaday noqdaanoo laga ajir siinayo ruuxii sameeyey ruuxdiisa iyo naftiisana ay ku tarbiyoobaysa tarbiyo wanaagsan afdal cibaada soo maaha bacda tawxiid in badan qur-aanka wuxuu ku soo celiyaa wa aqiimu sala wa aqiimu sala salaadda inaad ogtaan dadka salaada oga ina salaata meelo fara badan marka taskiyat ruux salaada oo kale iyo tilaawat alqur'aan iyo dikriga alle iyo tasbiixda allah subxana wa tacaala loo tasbiixsado nafta waxyaalaha aad loogu dahiro ama dahiritaanka muxuu ahay loo adeegsado ayay kow ka yihiin saasay tilmaamayaan saa darteed nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam waxyiga markuu ku bilowdayba aayaadkii ugu soo horreeyey uu soo hordegay iqra' markii laga tago suuratulmusamil suuratumudathiri ahaayeen bay yidhahdaan culimmadu allah subxana wa tacala suuratulmusamil nabigeen muxuu ku amray ama ugu waajibiyey inuu cibaadaad tarbawi ah ee ruuxi ah inuu sameeyo allahna subxana wa tacala uu sameeyo waa qiyaamuleyl yaa ayuha almusamil baa alla yidhi qumi leyla ilaa qaliila maxaa la barayaa in nafta u tarbiyay nisfahu awenqus minhu qaliila awsid calayhi waratili lqur'aana tartiila qur'aan akhrinti innaa sanulqii calayka qowlan thaqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashad witaa'an oo wat'an wa aqwamu qiila wahaakada waxaa la leeyahay salaatuleyl uu istaag habeenka badankii tug ama barow bar tuko ama qaar ka haafe ama qaar ku siyaade barki macnihii qur'aankana tartiil ku akhri waa taskiir ruuxiya wey sidaasoo kale dadka mu'miniinta ahaa ee nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam la joogay kadaalika suuradda akhrigeeda waxaa ku imaanaya ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min huluthayi leyli wa nisfahu wa hulutha wa taa'ifatu min aladiina macak tarbiyadaas nebi moxamed caleyhi salaam naftaada tarbiya la leeyahay saxaabaduna way ku jireen kolley waajibaadkii kadib ilaahi subxana watacaala uu ka nasakhay aayaddaa dambe ina rabbaka lagu nasakhay laakiin in lagu salaatuleyl iyo cibaado habeenkii ah in la tukado mxu salaadii cibaadaadka faraha badnaa lama nasakhina maxaa la nasakhay fardiyadii ama arrintii waajibka ee salaatuleylka macna sifaat almu'miniin maxaa ku jira qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illaqwi mucriduun waladiina hum lizakaati ilaa aakhir sifaatu almu'miniinka qur-aanka ku imaanaya kulligooda waa tarbawiy ruuxi ay leeyihin culimmadu saasoo kale allah subxana watacaala wuxuu ammaanayaa kuwa allah xusa subxaana watacaala ee rabbigooda ka baqa ee u tasbiixsada inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun ee sidaasoo kale nafta waxyaalaha maaragtay muxuu ahaa tarbiyada u ah ama lagu tarbiyaya waxaa ka mid ah istijaaba liamri illahi tacala wa idhaari alcubuudiyati lah waladiina istajaabuu lirabbihim wa aqaamuu asalaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mima rasaqnahum yunfiquun baa alleeleey waxyaalaha nafta tarbiyeynaya ama lagu tarbiyaya waxaa ka mid ah munaajaat alcabdi lirab addoonka inuu rabbigiisa la munaajoodo rabbigii baryo macnihii nafta tarbiyadeedu iyo taskiyadeedu cibaadaadka in lagu tarbiyeeyo ayaa ugu ahamsan iyo inta maaragtay muxuu ah raacaysa wax kastoo camal kastoo saalixa cibaadadu noqonayaaye ee allahna wuxuu leeyahay utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi wa aqimi salaata soo maaragtid waxa laguu soo waxyooday aqri waa qur-aanka akhrintii wa aqimi salaa salaadana og ina salaata maxay samaynaysaa tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar waladikrullaahi akbar wallaahu yaclamu maa tasnacuun marka nafta iyo tarbiyadeeda iyo taskiyadeedu waa waxa qur-aankaba u soo degay waa waxa nabigeen caleyh salaatu wasalaam uu aad u isticmaalay waa wuxuu ummaddii ku tarbiyeeyey waa waxa la raba ruux kastoo muslim ahna inuu naftiisa iyo dadka maaragtay muxuu ahaaye mu'miniinta ah ee xilku ka saaran yahay ama waajibka ka saaran yahay inuu ku tarbiyeeyo allahna subxana wataala waxaan weydiisanaynaa inuu nafteena dahiro garaadka iyo garashada waa tamarta ugu muhiimsan ee uu allah ku mannaystay aadanaha waana sababta aadanuhu u noqday mid howlan oo ay dul saaran yihiin waajibaad iyo mas-uuliyaad haddii la waayo caqligaas oo uu qofku tusaale ahaan waasho waxay ka dhigan tahay inuusan saarnayn wax waajibaad iyo mas-uuliyaad ah caqligu waa midka fududeeya inuu qofku qaato cilmiga islamarkaana weeleeyo sidaasi darteed wuxuu qur'aanku dejiyey manhaj lagu tarbiyeynayo caqliga kaas oo ah isla manhajka uu maray rasuulka sala allahu calayhi wasallam si uu u tarbiyeeyo saxaabadiisa qodobada ugu muhiimsan ee manhajkaasna waxaa ka mid ah in caqliga laga hufo raacitaanka malaha aan yaqiinta ku dhisnayn ama inuu noqdo mid si indhola'aan ah u taqliidiya wax waliba u arko allah tabaaraka wa tacaala oo arrinkaasi diidaya wuxuu kitaabkiisa munasalka ku yidhi وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
sidoo kale in caqliga lagu waajibiyo mabda ah in wax la yska hubsado la sugo oo la kala shaandhayo ayaa ka mid ah manhajka qur'aaniga ah ee lagu tarbiyayo caqliga يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين si la mid ah labadaasi wadiiqo wuxuu qur'aanku ugu baaqay caqliga basharka inuu aad ugu kurgalo xigmadaha allaah si xeel dheerna u indheindheeyo sunanta allaah inta ay jirto taariikhda bashariga ah halkaas oo ay ka buuxaan cilmi iyo aqoon badan insaankana ku riixaysa inuu si hubsiimo leh u qaado tallaab weliba oo la xidhiirta nolosha adduunyada maadaama uu dareemayo inay marna horseedi karto wanaaggiisa dambe marna sabab u noqon karto halaaggiisa sidoo kale wuxuu suubanaha salallaahu calayhi wasallam ku dadaalay inuu jasad ahaan u tarbiyeeyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim isagoo ka dhimbil qaadanaya qur'aanka kariimka si jirku u guto shaqooyinka laga doonayo isagoo aan xadgudub iyo gaabistoona samaynin wuxuu qur'aanku jaangooyey baahida bashariga ah ee la xidhiirta cuntada wuxuuna allaah faray in qofku cuno oo uu cabo wixii xalaal ah isagoo aan xadgudub samaynaynin si la mid ah wuxuu qur-aanku meeleeyey baahida bini'aadamka ee la xidhiirta deegaanka guurka milkiyadda shaqada isagoona ka digay kibirka iyo ku kadsoomidda nimcada allaah aan tusaale ahaan u soo qaadanno sida uu qur'aanku u jaangooyey baahida bini'aadamka ee la xidhiirta cuntada biyaha iyo guurka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
wuxuu nebiga salallaahu calayhi wasallam ku barbaariyey saxaabada manhajkan saxan ee toosan ee la xidhiira taskiyeynta arwaaxda iyo ilaalinta jirka tarbiyadaas ayaana ku guulaysatay inay xaqiijisay ahdaaftii la hiigsanaya oo ahayd in jiilkan fariidka ah ee buddhigga u noqda islaamka uu noqdo mid tusaale u ah caqiidada iyo akhlaaqda qofka muslimka ah sida uu inoo sharaxayo asheekh abusaciid azzaylaci nebigana calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku barbaariyey calaa makaarimi al akhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan ayuu ku barbaariyey akhlaaqda oo sare ama akhlaaqda wanaagsan waa qeyb ka mid ah caqiidada alcaqiidatu saxiixa laa takuunu bikayri khuluqin caqiidada saxda ah akhlaaq la-aan ma noqoto nebiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku barbaariyey makaarimul akhlaaq qaabab kala duwan wuxuu ku dul akhrin jiray aayadihii ilaahay subxaana wa tacaala ku soo dejiyey oo markay maqlaan ee tawjiihaadka aayaadkaasi saameyn weyn ay ku sameyn jireen markii qofka muslimka akhriya qur-aankana wuxuu arkayaa qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala meelo fara badan inuugu hadlay makaarimul akhlaaq iyo ruuxa in la saafogareeyo wax kasto socodkiisa oo dhanka rabbi u soconayo oo carqaladaynaya in laga saaro rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa imaam oo lagu dayada ayuu ahaa wuxuu ahaa murabbi oo ummadda markaas u naseexeeya ilaahayna subxaana wa tacaala wuu ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaqda nebigana caleyhi salaatu wasalaam oo ilaahay ku ammaanay waa jaanib kasta oo dhinac walba oo markaas akhlaaqda markaas ay saameynaysa nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuu ku tilmaansanaa akhlaaqdiisana waxay ahayd sida umulmu'miniina acishay tilmaantay qur'aanka ayuu rasuulka sal alla aleyh wasalam oo dhaqangelinayay kaana khuluquhu alqur'aan wixii qur'aanka fara ayuu fartoomi jiray wixii qur'aanka ka reeban wuu ka hari jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa kooban taasay ahayd saxaabada rasuulkana rasuulka wuxuu ku barbaariyey xusnulkhuluq wouna ku booriyey wuxuuna tilmaamay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maa shay-un athqal fii miisaani almu'min yowma alqiyaamati min xusni alkhuluq ma jiro maalinta qiyaamo waxa ka culeys badan mu'minka miisaankiisa ee maalinta qiyaama min xusni alkhuluq markii rasuulka la weydiiyey sala allahu caleyhi wasalam can akhari maa yudkhilu annaas aljanna waxa ugu badan dadka jannada ay ku galayaan nebigu wuxu uri caleyhi salaatu wasalaam taqwa allaahi wa xusnulkhuluq alla kacabsiga iyo dabacadda wanaagsan ayaa ugu badan waxa ugu badan oo dadka jannada ay ku galayaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ee ummaddiisa qofka agtiisa loogu jecel yahay oo majlis ahaan ugu soo dhow maalinta qiyaame inuu yahay oo dadka qofku u akhlaaqda wanaagsan ayuu tilmaamay calaa kullin akhlaaqda markii laga hadlaayo ahmiyat alkhuluq alxasan iyo doorkiisa jaanib weyn ayuu leeyahay rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha loo soo diray ayay ka mid tahay nebigu wuxuu uhi caleyhi salaatu wasalaam inamaa bucithtu liutamima saalixa alakhlaaq wa fii lafdin inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa ilaahay ii soo diray inaan dhammaystiro makaarim alakhlaaq rawahu albukhaariyu fi ladabi almufrad rawahu axmed walxaakim alkhuluq alxasan lahu mansilatun rafiica oo addoonku ku gaaraya sababteedii addarajaat alcaaliya fi dunya waalaakhira faman xasunat akhlaaquhu wajabat maxabatuhu qofkii dabacaddiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsanaata waxaa waajiba in la jeclaado wanaala muraadahu muraadkiisa iyo dantiisana wuu gaaraya rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam saas ayuu u tilmaamay ee dadkana muslim iyo gaalba way ogyihiin dabcadda wanaagsan inay fiican tahay waxay dhihi jireen carabta safaa'u alakhlaaq min naqaa'i alacraaq wa inamaa taxya alumamu biakhlaaqiha waa tii ninkii shawqi dhihi jiray inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu faman zaada calayka fi lkhuluq zaada calayka fi ddiin qofkii dabeecadda iyo akhlaaqda uu kaa badiya diin ahaan markaas wuu kaa badiya nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa axsan annaasi khuluqa dadka qofku ugu dabeecadda wanaagsan ayuu ahaa akhlaaqda wanaagsan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aad ba u jeclaa sida aan tilmaanayn waxyaabaha jannada lagu galayo ayay ka mid tahay ugu horeeya mu'miniintana rasuulku wuxuu tilmaamay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa alkhuluqu alxasan waxaa lagu soo ururiyaa dabcadda wanaagsan basdu lwajhi wa badlu lmacruufi wa kafu ladaa markaan qofku mu'minka waxaa loo baahan yahay akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo dadka walaaladiisa uu la nool yahayna oo markaas kula dhaqmo akhlaaqdana wasa inuu kula dhaqmo ayaa loo baahan yahay فما احتاج الفقير لهم سؤالا عطاياهم تنال بلا سؤال
kadib geedi dheer oo loo galay taskiyeynta iyo tarbiyeynta jiilkii hormuudka u noqon lahaa risaalada caalamiga ah ee islaamka waxaa markan loo jihaysan doonaa in la iclaamiyo oo lala jahro daxwada islaamiga iyadoo la joogo magaalada maka haddaba sidee bay ku bilaabatay marxaladdan waxaan ka ambaqaadi doonnaa xalqada xigta ee taxanaheenna insha allah
الإسلام عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليل
waa hagaag barnaamijka caalamulyowm oo qodobo kala duwan maanta aad ku dhegeysateen waa naga intaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها